bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu idilaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada caawa barnaamijka bandhiga waraysyada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wafdi wasiire oo dhowaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya u magacaabay xalinta khilaafaadka dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle ka jira ee magaalooyinka beledweyne iyo jowhar ayaa waxaa maanta gaareen magaalada beledweyne magaalada jowhar iyadoona wafdigaas uu hogaaminaya wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur waxaan idinkaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi qodobada kale ee caawa barnaamijkeena kugu hayna waxaa ka mid ah dowlad goboleedka galmudug guddiga doorashooyinka ee heer heer dowlad goboleed ayaa waxa ay soo saareen liiska murashaxiinta ku tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaankaasi qaar ka mid ah iyadoona kuraastaasi uga caansan yihiin kursiga oo ku fadhiyo xildhibaan mahad maxamed salaade waxaynu kaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi qodobada kale ee caawa barnaamijkeena kugu hayna waxaa ka mid ah doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee koob iyo tobanaad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona xildhibaanadaasi lagu doortay magaalada muqdisho ay ku soo baxeen qaar ka mid a xildhibaanadaasi waxaynu kaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaasi qodobada kale ee barnaamijka kugu hayna waxaa ka mid ah wafdi ka socda guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay gaareen magaalada baraawe oo ah caasimadda dowlad goboleedkaasi halkaas oo la filayo oo in lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka waraysi ayaynu idinkaga haynaa qodobada kale ee caawa barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta dubdamiska degmada galdugob waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xiriira socdaalka wasiirka uu ku tegay halkaas qodobada kale barnaamijku dhegaysa doontaan haddii eeba idmo waxaa ka mid ah ciidamada booliska dowlad goboleedka gobolka ciidamada booliska aandhehe ee gobolka mudug ayaa waxaa maanta magaaladaasi loo dheex dhigay xarun saldhig taas oo loogu talagalay in lagula dagaalamo dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kaleeto dadka ganacsada arrimahaas waraysi ayaynu idinkaga haynaa arrimihii u dambeeyey ee gobolka mudug qodobada kale ee caawa barnaamijkeena kugu hayna waxaa ka mid ah hay-ad ka shaqayda horumarinta iyo dhismaha shaqaalaha dowladda iyo sidoo kaleeto macad soo saara daraasadaha ku aadan waxyaabaha ka cusub dalka ayaynu idinkaga haynaa waraysiyo la xiriira iyagoona ka hadlay arrimaha ku aadan dowladdiska soomaaliya qodobada kale ee caawa barnaamijkeena kugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu gaaray magaalada adsaba halkaas oo ka furmay shirka madaxeedka ururka midooda afrika iyadoona laga soo saaray warmurtiyeed waraysi ayaynu kaga haynaa arrimo u dambeeyey ee shirkaas qodobadaa iyo qodobo kale aad ku dhegaysan doontaan haddii eeba idmo barnaamijka bandhiga waraysyada mar kale kulanti wacan u wanaagsan idilahantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada dowlad goboleedyada iyo sidoo kaleeto magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyey waxaa si habsami leh uga socda doorashooyinka iyadoona la filayo in doorashada lagu soo gabagabeeyo wakhtiga jadwalka loogu asteeyey haddaba si aan wax badan uga ogaano in jadwalkaasi doorashada lagu soo qaban doono waxaan qadka teleefoonka magaalada muqdisho gordhoweed ku wareystay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal bismillahi raxmaan raxiim de doorashooyinka waa lala socdaa meeshay marayaan bulshadu waa la socotaa meel fiican bay marayaan isbuuc walbana tiro fiican baa soo baxda haddana ilaa boqol iyo siyaado ayay sii marayaan subantaanu dhammaanna insha allah dhowr meelood wax ka soo baxayaan labadan beri marka waxaa dhici karta in ilaa asbuuca inay boqol iyo soqon iyo meelaha gaaraan in boqol iyo shan laatan meelah
waa tahay markaa ku aadan dadaalkiina in doorashadu ay xooli ku socoto qaabkee u socdaa ilaa iyo hadda guddiyada haddii aada ismaqasheen
guddiyada waa waan wada xiriirnaa waxaan leenahay xiriir joogtaa waxaan leenahay meel anu aan beji aanu ku kala warqaadano marka dee kolley si caadiyo fiican bay u shaqaynayaan waxaa dee caqabadoo naloo soo sheegay oo hadda hortaagana ma jiraan
waa tahay wada shaqayntiina dhanka maamul dowlad goboleedyada oo doorashooyinka iyaga meelaha ugu badan oo ay ka dhacayaan ay tahay bal ka waran
maamul goboleedadu diyaar bay u yihiin in doorashada la qabto guddiguna waa guddi farsamo oo qabashadii shaqadii bay maaragtay leeyihiin marka wax maamul goboleed ah oo haddeer doorasho hor taagan ma jiraan dowladahan ujeedu aad bay maaragtay shaqada u hayaan iyagana boqolkiiba sagaashan iyagay ku dhacdahay oo maaragtay doorashadu ka qabsoomaysaa marka wax wax hadda dhibaato ay ma jiraan doorashadu way socotaa dadkuna waa u heelan yahay inay doorashadu maaragtay sidii loogu talagalay u socoto dad badan oo bulshada ah waxay cabasho ka muujinayaan qaabka kuraasta loo doorto tusaale ahaan in kuraasta dad gaara loo xiro arrintaas maxaa ka qabaa guddigu maxaase wax uga qaba la-dihiin
doorashadu sideedaba horta doorasho dadban waaye marka soomaalidana cabasho lagamaba waayo soomaalidu cabashadeeda way ka badan tahay wax aan maynarah bay cabasho ka dhigaan wax problema oo doorashada intay socotay kan dhacay oo la taaban karaa ma jiraan laakiin cabashada bini aadanku cabashada waa u dhashay doorashaduna dee doorasho maaragtay one man one vote maayo waa doorasho caadi oo maaragtay doorashada bawey marka cabashooyin hadda doorashada ishortaagi kara ma jiraan laakiin dadku dhexdooday kala cabanayaan dhexdoodana dadii doorashadu tahay dadkii xaqa u lahaa dhexdoodii ay tahay ay kala qaadanayaan oo meelo kaleto aanay maaragtay ugudbahayn kursigii ugudbahayn arrintaasi marka arrin weyn oo hadda maaragtay lasii baadbaaro maha waa tahay dad badan waxa ay ka qabaan walwal waktiga loogu talagalay doorashada in aanna kusoo gabagabay karin maxaad ka leedahay arrintaas
insha allahu waqti ilaahay qadaraa bay dhamaanaysaa laakiin waxaan jecel lahaa insha allah inay ku dhammaato xilligii loogu talagalay wuxuun dheeriya noqotana ay wax yar noqoto laakiin waxaan insha allah malaynaynaa qiyaasta inay noqon doonto xilligii loogu talagalay iyo kuraas saartay markii la isu qaybsay inay xilligii ku dhammaanayso ay u badanta
ma jiraa qorshe aad u dejiseen marka laga reebo jadwalka guud oo degsan kuraasta oo oo aad ugu talagasheen inaad waktigaas kusoo gabagabaysaan oo bulshada la wadaagi karto
way jiraa qorshe loogu talagalay in maaragtay siyaas ahaan waktigii lagu soo gabagabeeyo qorshahaas oo ah qorshe hadda ay ku socoto oo aada ka dareemayso siday u socoto state walba asbuucii laba state saddex state afar state meelahaas ayaa soo saara tirada inkastaba ha noqotee marka qorshahaasi waxaa loogu talagalay guud ahaan maaragtay inay sidaa u socotaa talakaaliga ah agdayna ay ku dhammaato insha allah lagu xiriiriyo inay waktiga ku dhammaato waa tahay marka dad badan arrinta ku aadan dowlad goboleedyada maadaama laba magaalo ay ka dhexayso ilaa hadda hal magaalo ayay ka socotaa doorashada marka laga reebo baraawe oo lasoo dejiyo kuraasteeda ayada sidee ula falgelaysaan
doorashadu waxay qorshaheedu yahay inay ku dhammaato insha allah istijyada caasimadaha ka dhammaato markaa kadibna qorshihii loo gudbi lahaa laga tashado laga wada tashado maamul goboleedada sishida iyo gudiyada doorashada iyo laakiin kolley doorashadu si loogu talagalay u qabsooni doontaa laakiin waxaa loo baahan yahay in caqabado badan ay ka jiraan meelaha qaarkood oo ah magaalooyinka labaad marka taasina wa waa laga tashanayaa markii insha allah ay dhamaadaan
waa tahay culays intee leeg ay idinku haydaa caqabadaha ka jiro magaalooyinka labaad ee loo qorsheeyo doorashada inay ka dhacaan
waa wax la dhamayn karaa wey wax weyn ma oo dhiba
ugu dambeyn maxaad fariina oo ugu diraysaa bulshada soomaaliyada ku dhegaysanaysa mudana guddoomiye
bulshada waxaan insha allah la wadaagayaa in doorashadii socoto in la socdaan qaabkay u socoto inay gacan ka geystaan si doorashadu u qabsoomi lahayd guddiyada la shaqeeyaan howlaha fududeeyaan maadaama ay iyagu yihiin odayaasha soo xuli lahaa bulshada ka mid yihiin bulshada reedka ay ka mid tahay dadka ergooyinka dooranayana ay odayaasha soo xulay soo xulayaan marka arrimahaasi inay fududeeyaan kuraasta masalan qaarkood oo xoogaa maaragtay horumarin ka dheri karo dadku isku qarsan karo ay dhexgalaan oo fududeeyaan muhiimaddu waxay tahay dalku doorasho u baahan yahay doorasho in loo dareero oo doorashadaasi dhamaato baa dalkuna dowladnimadiisii iyo mustaqbalkiisii ku xiran yahay marka taa darteed waa in loo dug loo feejignaada laga shaqeeyaa si doorashadaas insha allah u dhammaan lahayd oo loo soo saari lahaa xildhibaano dowlad disha insha allahu madaxweynaha lala doorto
waa tahay dhegeystayaal mar waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada markaana aynu eegno magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay sidii shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya aysan qayb uga noqon lahayn arrimaha siyaasadda iyo sidoo kaleeto sidii loo maaray lahaa marxaladda kala guurka iyo hay-adaha dowladda sidaysan uga qayb qaadan lahayn arrimaha siyaasadda haddaba si aan wax badan uga ogaano shirkaasi waxaa goordhaweyto qadka telefoonka magaalada muqdisho aan kula xiriiray brofesor yaxye cali xariiri oo ka mid ah madaxda hay-ad ka shaqeysa arrimaha ku aadan horumarinta dhismaha dowladda federaalk soomaaliya ha bismillahi kani wuxuu ka mid yahay taxanaha hay-adda maareynta horumarinta dalka mind ee qalato iyadoo taageereysa nidaamka ama geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya marka madashani waxay ku saabsanayd sidee ugu habboon ama sidee ama habkee ugu habboon lagu maareyn karaa xilliga kala guurka sidee hay-adaha dowladda ay qeybtooda muhiimka ah uga qaadan karaan in howlaha dowladdu ay si wanaagsan u socdaan oo dadaalada loo labalaabo shirkan marka ama madashan ama kulankan waxaa lagu casuumay agaasimayaasha guud wasaaradaha guddiyada qaranka ay kamid yihiin guddiga doorashooyinka qaranka guddiga shaqaalaha rayidka ah guddiga la dagaalanka musuq maasuqa guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha guddiyada noocaasna qayb ay ka ahaayeen hay-adahaas dowladda ayaan mataqaana ka aragti aruurinaynay annaga oo hadafkeenu yahay in aan usii digabadhigno istraatiijiyo qaran oo lagu maareeyo xiliyada kala guurka ah marka ugu horeysa ma ahan oo nidaam nidaamka dawliga uu mataqaana isbedelo marka ugu horeysa ma ahan oo doorashooyin soomaaliya laga qabto xiliyada inta la xasuusta laba kun iyo afar laba kun iyo sagaal laba kun labayo toban laba kun lix iyo toban sidaas oo kale ayaa ayay u dhacayeen isbedeladu marka ana waxaan ugu himinsanahay hadda ka shaqeynaysa waxaa waaye in khuburada wasaaradaha iyo hay-adaha qaranka joogaan iyo sidoo kale aqoon-yahanka soomaaliyeed ay ka wada sheekaystaan sida ugu habboone loo maareyn karo horan loogu soo maareeyey iyo dalalka kasoo tabanayo colaadaha daba dheeraad sidii soomaaliya oo kale siday uga faa-iideysan karaan dalalkaas sida looga maareeyay arrimahan marka dabcan waxay unahayday qayb kamida dowlad dhiska nidaam sameynta cudinta helista dowlad soomaaliyeed oo sal adag sharciyad leh islamarkaasna himilooyinka dadka soomaaliyeed gaarsiin karta marka in la fiiriyo gaadiska ama dulduleelada jiro iyo sida dowladaha dambe ay arrimahaas uga uga fikiri lahaayeen si loo helo nidaam lagu xakameyn karo waxyaabaha iyo dhacdooyinka dhici karo shaqaalaha rayidka soomaaliyeed waa shaqaalo mataqaana laka dhabar u ah dowlad dhiska soomaaliya xiliyo kala duwan ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan ay soo mareen qaarkood waa lagu dilay qaarkood waa lagu dhaawacay qaarkood khataro ayay maalin kasta wajahaan dadkaas soomaaliyeed oo leh hogaan agaasimayaal agaasimayaasheedyo madax qaybeedyo sidaa ay u heli lahaayeen doorkooda shariifka inay ka qaataan samaka bixinta dalka horena weligood ay u qadanayeen marka waxa ugu weyne intaas waaye oo aan maanta mataqaana kulankeena aan ku lanfagurnay waa tahay marka daraasadiina aad ku samayseen si guud maaraynta iyo kala guurka waqtiyada doorashada maxaa idin kaga soo baxay
waxaa jira sida aad la socotid xiliyadii hore waxaa maaraynta inta badan looga soo gudbay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isla socda xiliyadii dambe federaalka uu samaysmana madallo ayaa jira iyo madasha hogaanka qaran marka siyaabo kala duwanaa dalka loo soo maariyay xiliyadii kala duwanaa haddana kolley sidoo kale isla maarayntu way way soconaysaa maxaa yeele hay-adihii dalka oo u idmaraa shaqooyinkan inay qabtaana weli u taagan annaga marka waxaa noo muuqatay oo waxa ugu weyn oo meeshaas ka muuqda waxay ahaayeen in ay jiraan dulduleelo xagga isku dhafka ah ee maamulka dawlada iyo siyaasadda oo isku dhex qasan soomaaliya marka waxaan kala soconayn maamul dowlo oo ay hogaaminayaan maamulayaasha hay-ada ay ugu sarreeyaan agaasimayaasha guud iyo guddiyada qaranka mataqaana guddoomiyaashooda iyo hay-adaha kale qaranka ee madaxa banaan ayagana sidoo kale oo dastuurku uu mataqaana ogolaanayo inay waajibaadkooda qabsadaan marka taas marka waa in waxay u baahan tahay marka waxaa noo dhiman fani kale oo ayadana runtii weli xog aruurintii aan ku jirnaa xog aruurintaasoo salka ku hayso firaaqa meelaha uu ka jiro ayna ugu horeyso nidaamka siyaasiga ee soomaaliya inkastoo weli shuruuc ay jirto sharci la yidhaahdo sharciga kow iyo tobanaad ayaa nidaaminayo waajibaadka iyo xuquuqaadka shaqaalaha rayidka ee dowladda ay ugu sarreeyaan agaasimayaasha guud iyo permanent secretarieska laakiin haddana waxaa jira xadgudubyo waxaa jiro mataqaana caqabado tiro badan oo ayaga laftikooda ku gidaaman maantana ay si fiican u falanqeeyeen waxaa jiro hay-adahaas waxay leeyihiin madax siyaasadeed oo hogaamiyo waxaa maanta aada usoo baxday intooda badan inay doorasho ay ku mashquulsan yihiin tusaalooyin waaweynah lasoo qaato faaruqaas meeshaas uu ka jiro sidee loo dabooli karaa maxaa la samayn karaa sidee loo xoojin karaa ururada shaqaale weynaha sidee loo xoojin karaa madasha agaasimayaasha guud sidee loo xoojin karaa madasha agaasimawaxeedi agaasimayaasha guud madax qaabeedyada sidee loo xoojin karaa sharciyada dalka uu leeyahay hadda jiro sidee loo qori karaa istraatiijiyada qaran ee lagu maareynayo xilliga kala guurka sidee wax looga baran karaa dhacdooyinka soo noqnoqda soomaaliya kusoo dhex noqnoqdo oo loogu gudbi karaa xasilooni byway waxa ugu habooyna soomaaliya taa colaadaha ka sokow xasilooni siyaasadeed la-aan baahsan oo dalka ka jirto oo ayada laftirkeeda abuurtay kalsooni xumo dadka soomaaliyeed ku abuurtay in hay-adaha dowladda ay ku qabaan marka waa in laga hortagaa wax walba oo kalsoonida hay-adaha dowladda dhaawici karo isla markaasna xal dhalah looga fikiraa marka shaqadeena annaga waxaa waaye un kolley inaan fiirino sida ugu wanaagsan ee dadka soomaaliyeed waa tahay waa tahay professor yaxye maxsuulkiina guud ee rituun hay-adda inuu ka soo baxo muxuu yahay waxa waaye hayad ahaan annaga hay-ad waxaan nahay bixiso tababarada shaqaalaha dowladda qiimeynta iyo dabagalka howlaha dowladda isla markaasna samayso waxaa loo yaqaan institutional capacity hay-adaha dowladda awoodoodii iyo kartidoodii iyo in in kor loo qaado hay-adaha ka jiro gobolka ayaan la mid nahay waana dabcan meelahaan isleenahay kaadirka soomaaliyeed waxaa ka jiro mataqaanaa dal kasoo kabanaya olaadaanahay marka caqabadahaasaa ka jira marka waxaan baarnaa mar walba fiirinaa madalada aan qabanayna waxaan fiirinaynaa meelaha baahiyaha ka jiraan ka hore tusaalahaan waxaan ku qabanay hanaanka dawriga ee soomaaliyeed nooca uu yahay iyo sida loo xoojin karo ma ma nooca madaxweyneha ma nooca baarlamaanka ma nooca lamaanaha maadaama uu yahay noocayna nooca lamaanaha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare awood wadaag ah mar walba caqabadaa ka imaanaysa marka awoodahooda sidee loo kala qori karaa dastuurka ma caddaynaayo ilaa iyo xad sidee loo qoraayaa marka saasoo kalean uga shaqaynayna muddo afar isbuuca sida loo qoraayo si dastuurka loogu daro oo dawladdu u kaashato oo uga dhigato mataqaana saldhig marka annaga ka hay-ad ahaan shaqadeena waxa waaye inaan kaabno hay-adaha dawladda siyaabo kala duwan hadday taa cilmi baaris arrimaha markaas taagan hadday taa policy brief ooan ka bixinayno waxyaabaha markaas dalka kusoo kordho iyo hadday taa xog aruurin intaba marka marka shaqadeena iyo iyo iyo objectiveskeena waa inta cilmi baaristeena ayadaas ku salaysanta waa tahay ma- arrinta ku aadan doorashooyinka maadaama hadda doorasho dal ku aaday oo idinkuna aad cilmi baaris samaynaysaan cilmi baaristiina ma ku qiyaasteen qaabka doorashooyinka soomaaliya hadda u socdaan iyo sida loo gudbi karo
haa dabcan eh, waa run ayada laftirkeeda aan aan aan qabanay oon kasoo saarnay warqad eh, inkastoo qadyataa dabcan oon isleenahay eh, markuu soo idlaado ayaan fiirin doonaa casharada laga bartay eh, doorashooyinka sanadkan eh, mataqaana golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya deegaanada gobolka sare deegaanada golaha shacabka dabcan marka hore aba layidhi waa doorasho dadban marka mar walba annaga waxaan ka fiirinay xagga sharciyada iyo xalaalnimada marka doorashadu tan dastuuriga ah oo nidaamkeena ee dimuqraadiga uu qabo ma ahan waa mid duruuftu ay qasabtay oo tii codka iyo qofka markii la gaari waayo si kale oo lagu soo doorto madax cusub waa in loogu heshiiyaa ama dib loogu doorto madaxda horebe iyo golayaashii hore waa in laga heshiiyaa marka sida loo aadi karo marka heshiiskaas eh, ay gaareen madaxda heer qaran heer dowlad goboleed ayaan aad anaga u fiirinayna maxaa laga hirgeliya maxaa laga hirgeli marka waxaa inoo soo baxday haddii aan sida hordhaca kugu sii sheegaba boqolkiiba siddeetan heshiis ahaan qoraal ahaan waa la isla qaatay Eh, sorry boqolkiiba boqol waa la isla qaatay laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sideed lama fulin marka taas waxay keenaysaa marka waxa kasoo baxaayo inay yihiin wax gaabis weyn uu ku jiro si kastoo loogu dadaalay eh, la isugu dayey mar walba meel bay lahayd marka doorashada dadban ama dabran ama magac kastoo dadka soomaalidu bixi waana ka arki kartaa eh, mataqaana ii sheeg eh, baraha bulshada eh, sida ay dooduhu eh, sida xoogganay uga jiraan marka insha allah waxaan soo saari doonaa marka doorashada soo idlaadaan ayaan soo saari doonaa wixii dhacay tacadiyo wixii dhacay eh, mataqaana wixii wanaagsanay eh, wixii khaldamay sida loo sixi karo mustaqbalka wax looga baran karo dadka soomaaliyeed si aysan dhidib ugu noqon wax dadban oo ay u gaaraan doorasho qofkii cod ah oo ummadda soomaaliyeed ay wakiiladooda si toosa usoo doortaan si qofkaas Waa uu tahay- cod eh, waa tahay aqoonti balwa Professor Yaxya- Professor Yaxye, een, markaa si guud loo eego xaaladda guud ee dalka soddon sano iyo ka badan dalkan dagaalo iyo rafaad aan dhammaanayn ayuu ku jiraa Een, maxay tahay mushkiladda ugu dambeyn aad isleedihiin waa loo gudbi karaa arrintan taagan
waa aadaad u mahadsan tahay horta eh, annaga waxaan kamid ahay sideed iyo toban eh, dal oo adduunsami oo arrimaha noocaana ay soo mareen colaadahan eh, magac kasta ay yeeshaan soomaaliyana waxaad moodaa tobaneeyo sano kasta oo waxbaa dhacaayo isbedelaa dhacaayo eh, isbedeladaasi marka waxaad moodaa marka laga soo bilaabo laba labadi kun in soomaaliya jeedda socodka dowladka uu soo hagaagayo ugu waa dal burburay qarannimadiisii burburtay Eh, mataqaana dadkiisii ina la dilay ina la dhaawacay ina la barakiciyey Eh, dadka qalbigooda wadajirkooda wax kala gaareen soo kabsigooda markaas loo arkay inuu xal u yahay nidaamka federaalka ah in maam- in awoodihii adeegyadii hoos laa dadejiyo si nidaamkaas oon haddana aan ku samaysmin nidaam dastuuriya oo oo macnaha fadhiyo oo dastuurkii dhismaayo iyo dalkii oo dhismaayo ay isbarbar socdaan shuruucdii dalka oo ayagana dhismayso oo federalization uu socdo awoodihii dowlad goboleedada heer qaran aan kala kala kala socnayn marka waxaan u arkaa xalka keliya ee soomaaliya leedahay eh, in ilaahay baa ku cilmi leh laakiin inuu yahay eh, nidaam dastuur oo soomaaliya ayadu leedahay ay isku raacsan tahay oo wadar ogol ah oo afka dadweyne loo qaaday oo tafaskiran ama qabyad tiran in la helo taas ayaa waxaa ka dhalanaya marka eh, waajibaadkii mataqaana ii sheeg eh, madaxda saarnaal haddii kale isqabsigaan laga bixin oo qor walba hadda dastuurka inuu yaala qabyad ah qof walba article bay soo qaadataa ama qodob sida ay u doorteen u tarjumataa marka waxaana tusaale taagaa tusaale haddaan ku siiyo iska fududba dalku waa dal federaal ah qodobka kowaada qabo oo islamarkaas laakiin wuxuu leeyahay marka laga soo ree- reebo dhowr afar area oo la siiyo dowladda federaalka inay goorta inta kale ha laga wada xaajoodo marka dhaqangelinta nidaamka federaalka oo qodobka kontore afraad sheegaya sida loo qaadaynayo ayaa meesha ugu dambeysa qodobka labaatanaad ah waxaa la yidhi dowlad goboleedka marka la dhiso asaga ayaa arrimihiisa u madax banaan shaqadiisa hore u wato hay-adihiisa asaa samaysanayo shaqadiisa hore u wadanaa meel wuxuu leeyahay laga heshiiyo meel wuxuu leeyahay way u madax banaan yihiin meelna wuxuu leeyahay eh, mataqaana ii sheeg maxay ahayday waa in sidaa dowladda u shaqaysaa marka waa hadda asalka iyo midka ugu weyn oo annaga na haysto cilad kale ma jirto waa dastuurka haddii dastuurkaas la xaqiijiyo in eh, la dhamaystiro la dhamaystiro inta kale insha allah iska xalismaysa waxaa laga heshin doonaa hanaanka amniga waxaa laga heshin doonaa hala- hanaanka maaliyadda haddaba kaad marihin macnaha ee rasmad guud ee qaran oo ay kusoo xiroodaan dakhliga guud ee dalka kadibna kharashaadka guud macnaha la sameeyo marka bajetka guud ee qaranka hadda waa mid ku eg muqdisho ku eg waayo marka waad dareemi kartaa dowlad soomaaliyeed muqdisho kaliya maaha dowladda dalka oo dhan bay mas-uul ka tahay xuduud ilaa xuduud ay ka tahay marka dhibaatada asalka u ah soomaaliya eh, waxaa hadda ka dhacayo waa dastuur Eh, asaga markii la fariisiyana inta kaleo dhan waa laga heshii karaa awood qaybsigii baa imaanayo oo weerarka dowladda waxaa imaanaya mataqaanaa eh, nidaamkii amniga in laga heshiiya imaana nidaamkii maariidan ka heshiin doonaa nidaamkii waxaan ka heshiin doonaa hay-adaha qaranka sida loo dhisayo siday u howlgelayaan Eh, insha allahu taasna waxay sababi doontaa Eh, hadda lagu heshiiyo federaalka ah laakiin nidaam xasiloon oo la ogyahay meeshuu ka bilaabana ku dhamaana iyo sida la isugu xisaabtama protocolki leh systemki leh processki leh dowladda boqolkiiba afartan iyo lix ayaa adduunka federaaliya marka macnuhu federaalka ma ahane waa dhaqanka iyo shuruucda iyo dastuurka inoo yaallo iyo dadkii oo kala shakisan iyo haldoorka siyaasadeed ee soomaaliyeed oo asagu aaminsan wax walba inuu codka ugu weyn asagu qaato marka taasna waxay keenay in mar walba uu dhaco khilaaf iyo mataqaanaa iisha kala aarsi iyo isqabqabsi
waa tahay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada aniga cusmaan maxaa aadan aadan la socodsiinay maxaa cabdullaahi ayaa farsamaynaya markaana barnaamijka heesta barnaamijka guud ahaan barnaamijka bandhigana intaas heestaas ayaan idinkaga tegaynaa milaxiise kaabay garabkaygan kunje noloshayda kaara moysaaray ikamilaxiise anoo keligaya kacaa kufay jooga ikiishay nacabkaygu korkayga qabooja anoo keligaya kacaa kufay jooga ikiishay nacabkaygu korkayga qabooja kalinbadhigaashe xabiibi kaalay kuway noloshayde xabiibi kaalay kalinbadhigaashe xabiibi kaalay kuway noloshaydii xabiibii kaalay kugu koobay kaalay kugu raystay kaalay kugu koobay kaalay kugu raystay kaalay kalinbadhigaashe xabiibii kaalay kuway noloshaydii xabiibii kaalay kalinbadhigaashe xabiibii kaalay kuway noloshaydii xabiibii kaalay kugu koobay kaalay kugu raystay kaalay kugu koobay kaalay kugu raystay kaalay kalmadaxa maxawan ku soo